أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda ugu horeyso ee suuratul israa ka mid ah suuradani waa suura makiya aayadaheedu waa boqol iyo labaatan iyo kow aayadood waxaa lagu magacaabaa suuratul israa waa la yidhaahdaa waxaa loogu bixiyey subxaana aladii asraada ku jirto oo qisada israha oo suuradda lagu dhex xusay awalkeeda hore iyo yacni meelo dhexe oo suuradda ka mid ah waxaa kaloo suuraddan lagu magacaabaa suuratu bani israa-iil suuratu bani israa-iilna waa la yidhaahdaa maadaama ay ka hadlayso laba dhacdo oo aada u waaweyn oo reer bani israa-iil soo martay ee suuradda iyadana awaa-isheeda alla subxaanahu watacaala uu uga warramaya oo weliba alimaamu abu ciisa tirmidi sunankiisa iyo imaamu lbukhaari waxay suuraddani markaa axaadiis ugu sheegeen suuratu bani israa-iil inay asxaabta u aqoon jireen suuratu bani israa-iil waxaa kaloo la yidhaahdaa suuratu subxaanna waa la yidhaahdaa oo subxaana aladii asraa bicabdihiida ay ku bilaabatay iyaa meeshaana loogaga magac daray oo looga magac bixiyey suuradda dhammaanteed waa suura makiya culimada qaar baa dhowr aayadood ka soo reebo waxayna uga soo reebaan dabcan ishkaal iyo waxay u arkeen in markaa aynan la noqon karin suura madani suura makiya aynan la noqon karin aayadahaasi yacni aayaad makiya aynan u noqon karin laakiin mufasiriintu waa tawjiihiyaan meelaheeda markaan gaarnana waa dhici kartaa inaan uga hadalno insha allahu suuradda waxyaabaha ay ka warramayso dee dhacdadii israa oo nebiga sal l slam dheelmintii la dheelmiyey yay ka warramaysaa reer bani israa-iil ee xawaadis ku dhacdayo waaweyn waxay ka kaloo ka warramaysaa umuuro kutubihii ilaahay soo dejiyey oo dhan ay isaga mid ka ahaayeen tawxiidkii oo lays amro shirkigii oo layska reebo waalidkii oo loo ixsaan falo naf inaan gardarro lagu dilin oo aan dil mudnayn agoonta xoolahooda iyo inaan loo dhowaanin ballamada in la oofiyo macaani aada u fara badan baa suuradda ku jirto nebiga nebinimadiisana aad bay uga warramaysaa suuraddu qur-aanka mucjisnimadiisana waa ka warramaysaa qul in ijtamacat alinsu waaljinu calaa an ya'tuu bimidli hada alqur'ani laa ya'tuuna bimidlih walow kana bacduhum libacdin dahiira ayaa ku jirto oo gaaladii lagu cajsigeliyey qur-aanka inaynan isagoo kale keeni karin loo tilmaamay oo iyagaba weliba lagu taxadi lagu sameeyey oy keeni waayeen waxyaabahaas ay marka suuradda aada uga warramaysaa marka alla subxaanahu watacaala suuradda wuxuu ku bilaabay bismi illaahi araxmaani araxiim subxaana aladii asraa bicabdih subxaana usabixu waa nazahayaa subxaana aladii allihii nazahaadiisaan nazahayaa asraa dheelmiyey bicabdihi addoonkiisa dheelmiyey leylan fii leylin hal habeen dhexdiis dheelmiyey min almasjidi masjidkii xaggiisana ka dheelmiyey alxaraami xurmada lahaa ila almasjidi masjidkii intii ka-ana u dheelmiyey alaqsaa fogaanta badnaa waa masjidu alaqsaa marka masjidka loo yaqaano ama masjidu iliya ama masjidu beyt lmaqdis alladii masjidka oo baaraknaa aan barakaynay xowlahu dhinacyadiisa aan barakaynay maxaana sidaa u yeelnay linuriya inaan tusno hu isaga min aayaatinaa aayaadkeenna wax ka mida inaan tusno oo innaga qudradeenna iyo awooddeenna wax ka mida inaan tusinno innahu isagu alle huwa isagu asamiicu alla maqlid badan waaye albasiiru ee arkid badan ayb marka allah wuxuu leeyahay subxaana aladii subxaan marka waa masder waxaa loo soo waa mafcuul muطlaq ahaan buu ku nasbisan yahay caamil baa loo soo qadarayaa marka usabixu subxaana aladii oo kale ayb subxaana aladii allihii ayaan hufayaa oo naqsi iyo xumaan iyo ceeb aan ka hufayaa asraa dheelmiyey bicabdihi asraa iyo saraa waa isku mid hamzada meeshan ku jirtana hamzadii tacadiyada ahayd ma aha maxaa yeelay ficilkan mafcuulkiisii isaga ba-daasuuba ku qaatay oo ku gudbay hamzadani marka wax tacadiya usoo kordhin mayso macnuhu saraa iyo asraa ayaa isku macno un ah ayb alladii allihii ee subxaana aladii allihii ayaa nasahayaa oon ceeb ka hufayaa asraa dheelmiyey bicabdihi addoonkiisa dheelmiyey leylan habeen dheelmiyey leylantaana waa la nakireeyey macnaha ku jiraana waxay tahay hal habeen dhexdiisuu dheelmiyey marka mucjizo weyn baa meeshaas ku jirta marka mucjizada ku jirtaana waxay tahay masjidulxaraam ilaa iyo masjidul aqsaa keliya in lagu tago inta habeen lagu aado lasoo laabto suuragal maaha meeshaa marka qudro alle iyo yaa meeshaa ka caddaanaysa marka ayib bicabdihi markii la yirina israaga sidiisa yani culimada waxay isugu khilaafaan ma wuxuu ahaa yaqda oo nebiga isagoo soo jeeda miyaa inta jirkiisii iyo ruuxdiisii la qaaday ayaa la geeyey bayt almaqdis nebiyada uu tujiyey dabadeed kor loo sii qaaday subaxdiina uu soo laabtay mise ru'ya ayuu ku arkay oo israagu markaa ma ru'yau ahaa mise ruuxdii keliya miyaa la qaaday oo jasadkii nebigu maba jasadkiisii iyo jirkiisii kama tegin miyaa meeshii uu jiifay iyo firaashkii way isku khilaafeen sida xooga badan aayadduna ay tusayso nebiga in la dheelmiyey ruuxdiisa iyo jirkiisa labadaba in la dheelmiyey way lianna bicabdihi addoon ruuxda keliya lama dhaho jasad aan ruux wadaninna addoon looma yaqaane markay labadu wada jiraana addoon la yidhaahdaa marka bicabdihi mar haddii la yidhi jasadkii iyo ruuxdii waa wada jiraan sidaasaa lagu dheelmiyey ta kale iyaduna waxay tahay haddii ru'yo waayo la yidhaahdo ee mucjisadan weyn maba xasilaysaba sidaasi gaaladii qurayshna maba aynan inkireenba lianna qofku inuu yidhaahdo war xalay anoo sariirtayda jiifaan waxaan ku riyooday anoo halkaa la igeeyey wax beentaa waaye ay ku yidhaahdaan maba jiraysa ila ru'yadu waa iska macquul laakiin waxa iyagu qalbigooda ee cuquushoodu ay qaadan waayeen ay ku diideen ay ku beeniyeen waxay ahayd waa la ikaxeeyey oo halkaasaa la igeeyey waana soo laabtay middaasna waayo midda ilaahay qudradiisa uu ku muujinayo subxaanahu wa tacaala ayb bicabdihidaasaana marka u daliila amaa xadiidka saxeixa ku sugan ee shariik uu ku warinayo ee uu leeyahay ru'yo iyo waxaa inuu ahaa yacni waxaa dhici karto sida culimada qaar ay yidhaahdaan ee markii hore in meeshaa la geyn doono in ru'yo ahaan loo tusay dabadeedna la geeyey isagoo jirkiisii iyo wada dhan oo qur-aankuna marka uu middaa dambe uu ka warramay ayib dheelmintaa marka laba qaybood ay kale ahayd al-israa waalmicraaj baa la yidhaha waktiga ay dhacday ahlu siyarka waxay yidhaahdaan bishii rajab ay dhacday qaar kaleo iyaga ka midana waxay yidhaahdaan maye ramadaan bayba dhacday aduu marka meesha waktiga ay si rasmiya u dhacday khilaaf baa ku jira ayib israagu marka wuxuu ka bilowdaa masjidulxaraamka xaramkau nebiga ka tegey ilaa iyo markaa waxaa loo guuraysiiyey oo la geeyey masjidul aqsa halkaas ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ambiyadii iyagoo caalamulbarzakh ku jiro ayaa ilaahay u keenay meeshaabuu nebigu ku tujiyey a'imada ee halkaana waxaa loo geeyey sala allahu calayhi wasalam in meeshii ambiyada laga soo saari jiray nubuwadiisa in laga aqoonsan yahay oo ambiyadii meeshaa laga soo bixiyeyba ay qiran yihiin isaga marka waxay u tahay kalsooni aada iyo aada u weyn in badan meeshaa markii la geeyeyna waa waxaa la korsiiyey samada oo waxaa dhacay markaa almicraaj micraajku marka hadda aayaddan iyada kama warramina israa-un bay ka warrantay micraajka dhacdooyinkiisa suuratu najmi ayaa loogaga hadlay halkaasaan ugu tegaynaa in sha allahu tacaala axaadiistana way ka warrantay ayb marka halkaas marka nebiga sal l slam marka la qaadayo samada la geeyey ta hore aadan buu kula kulmay ilaa iyo sama toddobadii samo uu dhaafay ambiyadii intoodii badnaydna nabiyullaahi zakariya iyo nabiyullaahi yaxya iyo ciise uu la kulmay oo muuse uu la kulmay ibraahim uu la kulmay oo samada toddobaad uu kula kulmay haaruun samada shanaad buu kula kulmay idriis midda afaraad buu kula kulmay wahaakadaa sidaa markii uu gaaray oo uu dhaafay toddobada samo sidrat ilmuntaha uu gaaray ilaa markaasi ilaahay meel uu ugu talagalay uu gaarhsiiyey ee salaada lagu soo farad yeelay dabadeed uu soo laabtay iyadoo salaadu ay konton tahay nebiyullaahi muusa uu samadii lixaad ku arkay ee uu kala teliyey oo uu yidhi maxaa lagu soo faray konton salaadood anaa ummad hadda ka hor mucaalajo ku sameeyo la dhaqmay oo tijaabiyey konton salaadna ummadaadu ma awoodi karaane takfiif raadsa buu yidhi bax waana markaa waa laalaabtay nebiga ilaa salaadihii shan marka ay noqdeen ayb aduu marka israha waxyaabahaas baa ku jira micraajkana waxyaabaha baa ku jira ayb min almasjidi masjidkii ka dheelmiyey xaggiisii alxaraami xurmada lahaa meesha laga dheelmiyey marka guriga umuhaani masjidulxaraamka intaba marka riwaayaadku way tilmaamaan masjidulxaraam marka la yidhaahdana waxaa loo jeeda xaramka marka beyt umihani iyo masjidulxaraam ma isdiidayaan lianna almasjid ulxaraam waxaa loo jeedaa xaramka o dhanba xaramka o dhan masjidulxaraam waa yahay suuratu tawba waxaan kusoo marnay yaa ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu almasjida alxaraama bacda caamihim hada waxaa laga wadana masjidulxaraamkii waa xaramkii oo dhan weeyaan ee masjidka meesha ah keliya lagama wado ila almasjidi masjidkii intii ka aha ayuu allihii u dheelmiyey alaqsaa fogaanta badnaa marka loo eego masjidulxaraamka waa fog yahay masjidulaqsaa waa marka waa nisbi alladii masjidulaqsaha oo baaraknaa aan barakaynay xawlahu dhinacyadiisa isaga marka waa la barakeeyey marka saddex masjid ayaa masaajidda ugu khayr badan safarna in loo aado iyaga si loogu soo cibaadaysto macno gaara oo ku jira darteed iyo fadli laga raadinayo saddexdaas masjid unbaa kusoo arooray masjidulxaraamka iyo masjidulnabowiga iyo masjid al-aqsa saddexdaa masjid waayo inta kale masaajiddu waa isku mid waxba isma dheera ayb hadaad adiga nadar gasho tiraa ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan kusoo tukado masjid ku yaalla kismaayaan kusoo tukanayaa nadar ku galay haddaad dhahdo kaagan baad ku tukanaysaa waxba inaad aadid maaha laakiin haddaad tiraa masjidulxaraam ama masjidulnabowiga ama masjidulaqsa nadarkaas waa kugu laazimaya leanna isagu macno kale ayuu dheer yahay masaajidda kale ay dheer yihiin linuriya inaan tusno hu nebigii inaan tusno min aayaatinaa aayaadkeenna wax kamida inaan tusno qudradeennii wax kamida inaan tusno inahu alle isagu huwa isagu asamiicu alla maqlid badan weeyaan albasiiru arkid badan wey marka intaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu kaga warramay nebigiisa iyo sida uu u sharfay wa aataynaa muusa alkitaaba wajacalnaahu hudan libanii israa'iil wa aataynaa waxaanu siinay muusa muuse alkitaaba kitaabkii baan siinay wajacalnaa waxaanu ka dhignay hu kitaabka hudan hanuun ayaanu ka dhignay libanii israa-iila reer bani israa-iil baanu uga dhignay anlaa tattakhiduu bianlaa tattakhiduu ha yeelanina min duuni aniga sokaday wakiilan mid aad kala saarataan ood isku hallaysaan ood ilaahay wixii uu lahaa aada wax ka siisaan sidaa ha yeelinina duriyata man xamalnaa yaa duriyata man duul ubadkood ama axad yacni duriyadiisow xamalnaa aan qaadnay maca nuuxin nuux la jirkii aan xambaarnay oon qaadnay innahu alle nuux kaana wuxuu ahaa cabdan addoon addoonka oo shakuuran shukrin badan labadan aayadood marka nebiyullaahi muusa markii nebiga laga warramay wixii rabbigii ugu deeqay oo isrihii iyo dheelmintii ayaa alle nebiyullaahi muusa iyo wixii la siiyey buu ka warramayaa inta badanna risaalada nebiga iyo nebiyullaahi muusa risaaladoodu waa aad baa laysugu lamaaniyaa labada kitaabna waa laysku lamaaniyaa sida badan laba kitaab oo aad u waaweyn yay ahaayeen wa aataynaa waxaanu siinay muusa muuse alkitaaba kitaabkii baan siinay kitaabkaana waa towreed wajacalnaa waxaanu ka dhignay hu kitaabka hudan ayaanu ka dhignay hanuun ama haadiyan mid hanuuninayaan kitaabkii ka dhignay libani israa'iila reer bani israa'iil yaanu uga dhignay mid hanuuninayo ama hanuun ayaanu uga yeelnay reer bani israa'iil anlaa tattakiduu laba qira'a ku jirto jumhuurku anlaa tattakiduu bay akriyeen abu camar iyo isagu wuxuu akriyey anlaa yatakiduu min duuni wakiilan marka anlaa yatakiduu min duuni wakiilan lianlaa yatakiduu way marka saynan uga yeelanin min duuni aniga sokaday wakiilan mid yacni ay tala saartaan aniga sokaday si aynan uga yeelanin ayaan kitaabkii usiinay wey ayb anlaa tattakiduu haddii la yidhaha oo ta la akriyana saddex wej baa ku bannaan icraabteeda ama carabiyadeeda anta in laga dhigo tafsiiriye ayb oo marka la yidhaahdo anlaa tattakiduu ay laa tattakiduu ha ka dhiganina anti bima anta an bimacnaa ay baanu ka dhigaynaa laa tattakiduuna laadana naahiyadeeday iska ahaanaysaa macnaha labaad anta in zaa-ida laga dhigo oo markaa la qadaro qulnaa waxaanu ku nidhi laa tattakiduu haka ha samaysanina min duuni aniga sokaday wakiilan ha samaysanina wejka saddexaadna waxa uu yahay laada in zaa-ida laga dhigo oo markaa ay noqoto anlaa tattakiduu makhaafata an tattakiduu inaad ka samaysataan nicib la nacayo ama cabsi laga cabsanaya alla kitaabkan idiin siiyey haddaad reer bani israa'iil tihiin inaad ka dhigataan min duuni aniga sokaday wakiilan kula tala saarta ayb saddexdaas macno ayaa ku bannaan marka duriyata man xamalnaa maca nuuxin duriyata niddo ayaa lagu nasbina macnuhuna wuxuu noqonayaa duriyata man yaa duriyata man war dad ubadkiisow xamalnaa aan qaadnay maca nuuxin nuux aan la xambaarnay ee dadka adduunyada ku nool oo dhan yaa dhalayn ayay ka farcanmeen waxay ka farcanmeen dadkii nebiyullaahi nuux doonta lala saaray ilaa hore waxaan usoo marnay fii suurati huud iyo suuratu alacraab ilaahay inuu noolihii halaagay gaaladii uu halaagay markii ay caasiyeen nebiyullaahi nuux markay ku caasiyeen nebiyullaahi nuuxna la amray doonta inuu ku qaado xayawaan kastaa lab iyo dhadig inuu ka qaado intii isaga rumaysay ee bani aadamkiina uu doontii ku qaado sidii buu yeelay dadkii waa la halaagay markaa doontii waatay saldhigatay buurtii juudi laga degay nolol cusub haddana lala bilaabay uma ansha'naa min bacdihim qarnan aakhariin dadkaas marka nolosha bilaabay iyay ka farcanmayaan iyagii waxbay dhaleen iyagaa laga sii farcanmay wahaakada waa ka ilaahayna dhahayo wajacalnaa duriyatahu hum lbaaqiin marka dadkii nabiyullaahi nuux lala badbaadiyey ilmahoodo waayo macnuhu marka ibnu kathiir marka wuxuu yidhi in meeshaas marka waxaa ku jiro beerlaxawsi oo ibnu kathiir wuxuu yidhi fiihi tahyiijun kicin ayaa ku sugan wa tanbiihun baraarujin ayaa ku sugan cala alminnati galladii ilaahay u galay adiga kaad ka farcantay ilaahay baa badbaadiyey halaag ka badbaadiyey hadduu halaagsami lahaa maadan farcanteen marka kuwaasi nicmadaas baa marka alla uu ugu ayuu ku beerlaxawsanayaa ay bis markaa tahyiijun wa tanbiihun ayaa ku sugan cala alminnati ayb galladaa marka alla subxaanahu wa tacaala uu galay macnuhuna waxay tahay yaa sulaalata man najaynaa war kuwii aan korinay kuwii ka farcanmay oo tafiirtooda ahaayow oo faxamalnaa maca nuuxin nuux aan la qaadnay fi safiinati doonta tashabbahuu biabiikum war aabihii nuux ku dayda way marka ilmihii marka waalidkood lagu beer julucsado macnaha waxaa ku jiro aabihiin nin wanaagsan buu ahaaye idinkana wanaagsanaadaa ku jirta marka marka ayadda marka nidaha ku jiraa macnahaas buu leeyahay inahu nuux kaana wuxuu ahaaday cabdan addoon ayuu ahaaday addoonka oo shakuuran shukrin badan marka aabbihiinaas ku dayda caalamka waxa joogana nuux bay ka wada farcandeen kulligood wajacalnaa duriyatahu hum lbaaqiin weeyaan waqadaynaa ilaa bani israa'iila fi lkitaabi latufsiduna fi lardi maratayn aayaddan iyo aayadaha kale ee ka dambeeyo laba dhacdo waaweyn oo reer bani israa'iil ku dhacday buu ilaahay uga warramayaa oo laba dhacdo taariikhina ah qofkaana dadkuna inay wax ka ogaadaan ay muhim tahay maadaama ilaahay qur-aankiisa uu ku xusay laba mar ayaa dhibaata ku dhacday markii koowaad waxay dhibaata ka gaartay reer bani israa'iil niman la dhihi jiray dhulkan baabil ka yimid oo baabiliyiin ahaa baabil waa magaalo qadiim oo ciraaq ku taallo waayo hadda waxaana degan dad la yidhaha ashuuriyiin ashuuriyiin dad la yidhaha baa deganaa mamlakad waqti dheer jirta ayay ahayd nimankaas marka yahuud markay xumaadeen oo ay fasaad la imaadeen oo daacadii rabbi ka tageen ambiyadii khilaafeen oo fasaadkoodii uu batay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku salladay nimankaas baabiliyiinta ah ee dagaallo badan baa dhex maray baabiliyiinta waxaa hogaaminayay nin la dhihi jiray bukhtanasar oo meliku baabil ayuu ahaa aashuur melika aashuurna waa la dhihi jiray lix boqol iyo lixdii ciise horti ayay dhacday marka dhacdadaas lix boqol iyo lixdii intaan ciise la dhalin ciise horti ayaa ghazawaad baa dhacay nimanka baabiliyiinta ay ku weerareen baytalmaqdis iyo dhulka oo yahuud markaa ay gacanta ku hayeen maadaama iyagu ay ahaayeen dadka markaa ugu diinta ambiyada iyo waxaa kasoo ambiyada iyo kasoo jeeday oo iyagu markaa risaale iyo kitaab iyo wax sheeganayay ayib qoladaa markaa sanadku markuu intaa ahaa qabla almasiix ayaa aada ay u laayeen waana ka qabsadeen baytalmaqdis ghazawaad badan baa marka isxigxigay dabadeed markay meeshaa ka qabsadeenna muddo dheer bay ka haysteen ilaa marka ay yacni aada u dhibaan markii dambe ayaa waxaa dhacday nimankii yahuudda ahaa waxay xulufo la noqdeen farisiyiinta mamlakadii bershiyaf ka jirtay faris ayaa iyadu waxay aada dagaallo ku kicisay qoladan baabiliyiinta ah markii dambena way ka adkaadeen ilaa ay qabsadeen baabil markii ay magaaladooda iyo meelaha ay qabsadeenna iyagii yahuudi bay wadeen waxay geeyeen meeshii eliya magaaladan baytalmaqdis ayaa la geeyey halkaas ayaa dawlad ay uga sameeyeen farisiyiintii uga sameeyeen dawlad meeshaas bay markaa ku caabudi jireen ilaahay iyagoo markaa dee ka horna tawbad keenay oo sidii un wax isu yacni markaa sidaabay waxay ku heleen nasri oo nimankaa gacantooday nasri ku heleen ee dhacda taasay ahayd muddo markii la joogay haddana waxay bilaabeen dhibaato kale waktigii nabi ciise ayay waxay bilaabeen marka inay haddana intaan nabi ciise la dhalin waxyar ka hor ayay rumaaniyiinta romaanka ayay mahwadaag iyo wax la noqdeen boqor baa marka iyaga loo sameeyey nin amiira baa loo sameeyey oo maamulo baytalmaqdis iyagana inay haayaan ayay u ogolaadeen nimankii romaanka yahuudda markii dambe waxay isku dayeen inay ku kacaan nimankaas gacantoodana ay ka baxaan kuwii markaa waana waktigii nebiyullaahi ciisa uu soo baxaayey dabadeed waa kuwii nebiyullaahi ciisa haddana ku diray boqorkii markaas jiray oo suuratu nisaa ilaahay uga soo warramo wamaa qataluuhu wamaa salabuuhu walaakin shubbiha lahum sidaa markay sameeyeena weerar adag lagu ekeeyey yahuudi ilaa marka weerarkaas dambe taariikhdu waxay sheegaan ilaa laba milyan iyaga ah in lagu dilay oo sidaa marka dhulkiina looga kiciyey baytalmaqdisna agagaarihiisii cusbo aada u badan bay xitaa ku daadiyeen si aynan waxba uga soo dhalanin oo beere iyo degaan dambe uunan u noqonin ilaa aduu markii dambe sidaa unbaa xaalku u ahaa yahuuddina waa kala firdhiyeen kadib dawlad uma dhalanin yahuud markaas dawlad dambe uma dhalanin ilaa markii dambena islaamku xilligii cumar baytalmaqdis wuxuu kala wareegay islaamka nimankaas romaaniyiinta buu kala wareego romaanka ahaa ayaa furihii masjidka iyo kusoo wareejiyey cumar radia allahu canhu iyagii marka dulligaas baa ku dhacay waktiyadan dambaa un markaa siday u dawlad la-aayeen waktiyadan dambaa mid un camcamis ah marka belfor ninkii la dhihi jiray yacni ingiriiska ahaa iyo intay u sameeyeen dawlad mar meeshaan ay kusoo dejiyeen oo ilal-aanana dhibkeeda iyo uu taagan yahay ayb adu marka labadaas dhacdaa hadda aayadahan ay ka warramayaan middaas hore oo bukta nasar uu ku dhigay iyo midda labaad oo ay ku dhigeen nimankii romaanka ay ku dhigeen fasaadkuna yahuuddu marka aayadda dambena waxay dhihi doontaa wain cudtum cudnaa casaa rabbukum an yarxamakum wain cudtum cudnaa haddaad fasaadkii u laabataan innagana waxaan u laabanaynaa dhibkii markaa idinka idin haystay fasaadkii waa u laabteen marka yahuudda qataado iyo mufasiriin badan sida ay yidhaahdeen qur-aankuna uu tilmaamayo fasaadkii markay u laabteenna ilaahay nabiy llaahi moxamed ayuu soo bixiyey dabadeedna isagii marka banu qurayda wixii ku dhacay waa siirada waa ku taqaanaan banu nadiir waa kuwii la musaafuriyey iyaga dhammaan marka waxay iska noqdeen dad teelteel iska ah oo dhibaata ay ku dhacday wahaakadaa mar kastana fasaadkooda iyo qooqooda uu bato dhibaato iyo shiddo iyo imtixaan baa ku imaanaysa muqadamada marka aayadahan soo socda markaa aan ka bixi karnaa waa intaas aadna kutubaha dabcan taariikhda iyo aada uga waramo taasuu marka alla ka warramaya subxaanahu watacaala alla wuxuu yidhi waqadaynaa waxaanu u waxyoonnay ilaa bani israa-iila reer bani israa-iil intii ka ah fil kitaabi kitaabka dhexdiisa waxaanu ugu sheegnay oon ugu waxyoonnay latufsidunna lawallaahi latufsidunna waad hallaynaysaan oo hallaynaysaan fil ardi dhulka korkiisaad hallaynaysaan maratayni laba jeer baad hallaynaysaan dhulka walataclunna waad kor maraysaan si gardarro ah culuwan sarrayn kabiiran weynin badan iyaad korraynaysaan oo kibir markaa uu ku dheehan yahay fa idaa haddii jaa-a uu yimaado wacdu uulaahumaa labadaa marteeda hore ballanqaadkeeda haddii uu yimaado oo waqtigeeda la gaaro bacadnaa waxaanu bixinaynaa calaykum idinka korkiina waxaanu ku bixinaynaa ku salladaynaa cibaadan addoomo addoommada oo lana annaga noo sugnaaday kuwaas oo ulii ba'sin baas u saaxiib ah baaska oo shadiidin aada u adag fajaasuu waxay dhex qaadayaan khilaala diyaari degmadiinna iyo iyo meesha aada degantihiin guryihiinna dhexdooda ayay dhex qaadayaan wa kaana wacdullaahi eewa kaana wuxuu ahaanayaa dheh dhexqaadkaas ay kuwa inta laydinku sallad ay idin dhex qaadayaan wacdan ayuu ahaanayaa ballanqaad ballanqaadka oo mafcuulan la sameeyo suma markaa dabadeed radadnaa waanu celinaynaa lakum idinkaan idiin celinaynaa alkarata rajcada iyo noqoshada ama yacni rogaal celinta ayaan idinka idin siinaynaa idiin celinaynaa ayb calayhim iyaga korkooda markaa xaal aad ku rogaal celinaysaan wa amdadnaakum waanu idin siyaadinaynaa biamwaalin maalyaal ayaanu idinku siyaadinaynaa idinku taageeraynaa iyo wa baniina wiilal wajacalnaakum waxaanu idinka dhigaynaa agtara kuwa badnaan badan nafiiran xagga tirada ayaan idinka yeelaynaa in axsantum haddaad wanaag fashaan axsantum waad wanaag fasheen lianfusikum nafihiina unbaad u wanaag fasheen wain asa'tum haddaad xumaan fashaanna falahaa ay fa asa'tum xumaan ayaad xumaan ayaad samayseen lahaa iyada unbaad xumaan u samayseen ood u shaqayseen ama falahaa fa calayhaa nafsadiina dusheeda unbaa xumaantu ay ahaanaysaa dhibkeeda fa idaa haddii jaa-a uu yimaado wacdul aakhirati tan dambe ballanqaadkeeda marka uu yimaado labadii tooka tookada dambe waayo bacadnaahum addooma aan leenahaan haddana idiin soo diraynaa xaggiina liyasuu-uu si ay u ciilaan wujuuhakum wejiyadiinna si ay u xumeeyaan oo ay ciil iyo xumaan wejiyadiina ay ugu ridaan waliyadkhuluu iyo inay galaan almasjida masjidkii inay galaan qoomkaas gaalada ah kamaa sidii dakhaluuhu ay u galeen awala maratin mar markii maradii horeba sidii ay u galeen waliyutabiruu inay halaagaan maa wixii calow ay ka adkaadaan oo ay ka kor noqdaan inay halaagaan tadbiiran halaagitaan inay halaagaan labadii marba marka waa kaasa aayaduhu ay tilmaameen waqadaynaa waanu waxyoonnay ilaa bani israa'iila reer bani israa'iil intii ka ah fil kitaabi kitaabka dhexdiisaan ugu waxyoonan ku ogeysiinay latufsidunna lawallaahi yatufsidunna waad hallaynaysaan oo hallaynaysaan fil ardi dhulka korkiisaad hallaynaysaan maratayni laba jeer maxay ku hallaynayaan macsi macaasiday ku hallayeen maxaa ugu weynaa ambiyada ilaahay inay laayeen ayb ambiyada ilaahay bay laayeen dantoodana waa iska wataan toddobaatan nebi bay intay dileen gelinkii hore maalintii gelinka dambena suuqyadooda u furnaa kaanamaa inaysan waxba hallaynin oo kale ayb saasay u qalbi adkaayeen fasaadna u sameeyeen walataclunna laba jeer baad marka dhulka fasaadinaysaan marataynkaani laga qaadan maayo mafhuum ah laba mar ka badan inaynan dhulka fasaadinaynin ma aha ee ilaahay labadan mar buu gaar u xusay laakiin marar badan inay fasaadinayaanna way jirtaayo suuratu lmaa-ida lafteeda waa kusoo marno wayascauna fil ardi fasaadan mar kasto dhulka korkiisa fasaad unbay la socdaan mar kasto aayaddii kalena waa tay ahayd walaa tazaalu taطalicu calaa khaa'inatin minhum ilaa qaliila minhum mar kasto khiyaano unbaad ku daalacanaysaad ku arkaysaa taana weligaa ka zuuli maysid baa nabiga lagu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka marataynadaan iyada mafhuum gaara ma lahane ee mar saddexaad iyo mar afaraad inaynan fasaadinaynin laga qaadan maayo walataclunna walawallaahi yataclunna waad kor noqonaysaan yacni culuwa kibrin culuwa takab takaburin wa tajaburin isla weynin iyo dad dhibid sara saramarkiis ayaad saramaraysaan kaas oo kabiiran weynin badan walataclunna waad saramaraysaan culuwan saramaritaan oo kabiiran weynin badan baad saramaraysaan fa idaa haddii jaa-a uu yimaado wacdu uulaahumaa wacdu uulalmaratayni labada martooda hore ballanqaadkeeda marka uu yimaado waqtigeeda bacadnaa calaykum bacadnaa waxaanu diraynaa calaykum idinka korkiina waxaanu ku diraynaa cibaadan addoomo addoommada oo lanaa annaga noo sugnaaday kuwaa oo ulii ba'sin baas u saaxiiba baaska oo shadiidin aad u adag marka bacadnaadan waxaa la tadmiininaa salladnaa saas darteed baa calaykum lagu tallaabiyey marka bacadnaa calaykum salladnaa calaykum waxaan idinku diraynaa korkiina cibaadan addoomo addoommada oo lana annaga noo sugnaaday waa baabiliyiinta w nimankaa baabiliyiinta ee markaa eeashuuriyiinta ah ee buktanasar uu madaxda u ahaa kuwaas weeyaan addoommada la sheegaya niman cawaan ah oo si xun u laayay bay ahaayeen yahuudda ayb oo masaajidkii xataa ugu galay oo markaa yacni aada ugu baabi'iyey ayb fajaasuu waay waxay xuleen khilaala diyaari guryaha dhexdooda ayay xuleen oo ay dhex qaadeen macnaha markaa jaasa yajuusu jawsan wa jawasaanan macnuhu marka waxa weeyaan waxay dhex qaadeen oo ay dhex xuleen cadowgu markuu intuu ku qabsado guryahaaga siduu doono u dhexgalayo yaa marka fajaasuu khilaala diyaari marka cadowgiinii baa wuxuu dhex xulay uu dhex qaaday guryihiiniibuu saa iyo saa u dhex qaaday ummad markay jabto cadowgeeda guryahooda iska dhex qaadan isagoo waxuu ka baqaayo aan jirin ayb fajaasuu waxay xuleen oy dhex xuleen khilaala diyaari ay khilaala diyaarikum guryihiina dhexdooda ayay xuleen wa kaana wuxuu ahaaday haada aljawsu dhex qaadiddaas iyo dhex xuliddaa guryihiina ay dhex xuleen wacdan buu ahaaday kaanada marka isimkeeda wa kaana dalika aljawsu saasuu leeyahay ibnu jariir wacdan ayuu ahaaday ballanqaad ballanqaadka oo mafcuulan la samaynayo ballanqaad la samaynayo ilaahay xaggiisa laga samaynayo ayuu ahaa kaasi uma markaa dabadeed radadnaa lakum radadnaa waanu idiin celinay lakum idinka alkarata kalka ayaan idiin celinay oo yacni rogaal celin baan idiin yeelnay oo inaad markaa rogaal celisaan kara iyo rogaal celin ayaanu idin ayaan ayaanu idin yeelnay uma intaa dabadeed radadnaa waanu celinay lakum idinkaan idiin celinay alkarata rogaal celinta calayhim dushooda aad ku roga xaal aad ku rogaal celinaysaan marka calayhimta waxaa bannaan in lagu tacallujiyo radadnaa waa lagu tacallujin karaa karada waa lagu tacallujin karaa xaalana waa laga dhigi karaa min alkarati baa laga xaalaynaya marka haddii radadnaa loo celinayo waxay noqonaysaa uma intaa dabadeed radadnaa lakum idinkaanu idiin soo celinay alkarata yacni rogaal celintii ayaanu idiin soo celinay idinka noqodka inaad meesha kusoo laabataan calayhim inaad markaa yacni kor korkoodaanu idinkaga celinay calayhim dushoodaan idinkaga celinay radadnaa baan ku tacallujinnay marka ama in la yidhaahdo calayhim karada lagu tacallujiyaba markaana uu noqdo uma radadnaa lakum alkarata rogaal celintii baanu idiin celinay idinka calayhim korkooda aada ku rogaal celinaysaan ayb ee calayhim xaal aada dushooda markaa ku rogaal celinaysaan sidaa saddexdaas wejba markaa waa way tilmaamaysaa waamdadnaakum waanu idin ziyaadinay idinkaan idin kordhinay biamwaalin maalyaal baan idinku kordhinay wa baniina wiilal baanu idinku kordhinay markaasi wajacalnaakum waxaanu idinka dhignay aktara kuwa badnaan badan nafiiran xagga cadadka iyo tirada waa markii dambey soo laabteen intay tawbad keeneen faris nimankii reer fa boqortooyadii faris ay soo celisay dowladna ay u samaysay markaas ay markaan ay bateen oo ay markaa yacni dhulkoodii intay kusoo laabteen madax ka noqdeen ay bateen in axsantum haddaad wanaag fashaan axsantum waad wanaag fasheen lianfusikum unbaad u wanaag fasheen wain asa'tum xumi haddii aada samaysaanna falahaa ay fa calayhaa fa wabaaluhaa xumi xumidaa baadkeeda calayhaa nafsadiina korkeeda unbay ahaatay fa idaa jaa-a fa idaa haddii jaa-a uu yimaado wacdul aakhirati tii dambeysay ballanteedii waqtigeedii haddii uu yimaado ayb aawa marka idaadii jawaabteedii waa muqadar bacatnaahum waa lasoo qadaraya fa idaa haddii jaa-a uu yimaado wacdul aakhirati tii dambe ballanteedii hadday timaado labadii mar maradii dambe hadday timaado ballanqaadkeeda bacatnaahum addoomadii baan soo diraynaa oo idinkaan idinku soo dirayna liyasuu-uu kuwan dambe markay lasoo dirayaa waaye kuwan dambe waa nimankii rumaaniyiinta ahaa waaye romaanka ahaa boqortooyadii romaanka ee galbeedka iyo dhankaa jirtay weeyaan kuwa markaan lagu salladayo liyasuu-uu inay xumeeyaan ayaanu usoo diraynaa wujuuhakum laamku waa laamu tacliil wejiyadiina inay xumeeyaan qofka markii cadowgiisa ka adkaado waa dulloobaya markuu dulloobana durbaba dull dulligu wuxuu ka muuqanaya wejigiibuu ka muuqanaya wejigiibu markiiba dulligu uu kasoo muuqanaya kuwaasaan idinku soo diraynaa sababtu maxay tahay si wejigiina ay u xumeeyaan oy murug iyo idingeliyaan waliyadkuluu iyo inay galaan almasjida masjidka inay galaan waa masjidul aqsa inay dhex galaan oo iyagiibaa masjidkii joogay waa laga adkaaday waa la dullaystay masaajidoodiibaa marka yaa la dhex galay markaasay kharaabiyeen haykalkii nabiyullaahi sulaymaan oo ay sameeyeen waa gubeen xataa wax ay u reebeen ma jirinoo kharaab ayay baytalmaqdis ka dhigeen ayb waliyadkuluu iyo inay galaan almasjida masjidkii inay galaan dhexdiisa kamaa sidii dakhaluuhu ay u galeen awala maratin mar markii hore tookadii hore maratii hore siday u galeen waliyutabiruu iyo inay halaagaan maa wax kasta oo calow ay ka sara maraan wax allaale waxay ka awood bataan inay baabi'iyaan cagta mariyaan yani hadda wax allaale waxay ka awood bataan haddaynan dhaafaynin cagta marinayaan meeshaas baaba badan baa yiri ilaa marka la yidhaahdo laba malyan ayay ka dileen dhulkiina waa ka baabi'iyeen isaga dhan intay dumiyeen ayay xataa dhulkii waxay ku rareen markaasi qaab xataa aan loo beeran karin ayay sameeyeen ayb waliyutabiruu inay halaagaan maa wixi wax kastoo calow ay ka kor noqdaan tatbiiran halaagid inay halaagaan ayb qisada marka labadan mar waxaan maxaa laga qaadanaya de markan dambe markay iyagu halaagsameen markan dambe markii laga adkaaday dawlad dambeba waa waa yeelan waayey waa arki waayey ilaa iyo waktigan dhowo yacni kun sagaal boqol afartan iyo sideedii iyo meelahaas dhulkan markaa hadda bariga dhexe lagu magacaabo markaa la soo dejiyey oo iyagii marka midba meel laga keeno oo yurub iyo asia iyo meel walba laga keeno oo halkaa lagu abuuro ayb meeshaas marka iyagu marka intaas waktigaa romaanku uu meesha ka saaray ilaa intii ka dambeysay wax kayaan ah kuma aynan lahaan jirin meesha baytulmaqdis iyo dhulkaas muslimiintuna waxay kala wareegeen romaankii ayaa cumar uu kala wareegay furahana uu ka qaatay waktiyadii dambe salaaxuddiin iyana iyagu wax awooda maba kulahaynba muslimiinta iyo kirishtaankaa ku dagaalami jiray iyagu markaa waxay iska ahaayeen ummad markaa kala carartay oo meel iyo kayaan iyo dadnimo iyo waxba aan lahayn bay ahaayeen waktigan dambaa marka dad garabkiis marka ay ku yimaadeen kuna taagnaadeen sida ilaahayba uu sheegay fii suurati aali cimraan duribat calayhim udillatu aynamaa tuqifuu ilaa bixablin min allahi wa xablin min annaas ayb fasaadkuna intaa waa uga batay mar walbana halaagayo waxaa unbay dhaxleen yahuudda ayb innaga marka darsigaan ka qaadanayna maanta annaga seen u naalna ma laga yaabaa nimankaas wixii ku dhacay iyaga laftooda innaga lafteenna hadda inay si dimni ah u noo haystaan haddii la doono sidii iyada wixii ku dhacay boqol kiiba boqol yaanayba nagu dhicin laakiin iyada lafteeda innaga lafteenna markaan caasinay oo diintii laga dhigtay yacni shirkigii iyo tawxiidkii la kala saari waayey oo qofkii waa muslim haddana yacni shirkiyaadkii iyo wixii tawxiidka ah kala garan maayo caraduu iska cunayaa qubuur buu dawaafayaa ilaahay keyrkiis buu baryayaa jinni buu u qayshanayaa markii cibaadadiina dhankaas sidaa laga noqday ee dadku habka ay wax u caabudayaan iyo kayfiyadana ay noqotay kayfiye bidca ku dhisan oo dadkii le waa sidaan aada u tukanaysaan ama sidaan aada u soomaysaan ma iska hubiseen oo dariiqii nebiga ma ku socotaan iyadiina waxaa noo bedelay bidco wanaagsanaa jirto nebigiina wuxuu ka tegey fa ina kulla muxdathatin bidca wa kulla bidcatin dalaala ee qofkii ma dhahayo war anu wixii nebiga ku cibaadaysan jiray haddaan arki karo ama aan fahmi karo iyadan ku cibaadaysanayaa ma dhahayo ee boqorradii iyo nimankii madaxda ahaana markay iska noqdeen iyaguna dad kursigooda iyo siyaasadooda bis ay u caddahay oo iyagu markaa yacni siyaasaddiina hawadooda ay ku saleeyeen oo diintii aynan ku dhaqmaynin kuna camalfalaynin oo aynan diintii iyo ummaddii ay mas-uulka ka ahaayeen aanay u danaynaynin saddexdaas aafo markay dhacday yacni dhankii diintana waa layska soo galay oo shirkigii iyo bidcadii baa meel walba tuuran dhankii siyaasadana waxay noqotay kursigaas bis-un wax kale ma leh sidaa markay noqotay ayaa muslimiintu dacfi ku dhacay kuna bilowday dacfigaasna waa kan maanta marka cadowga muslimiinta siduu rabo uu ka yeelayo oo maanta yacni adba meel un qoloba meel laysaga goosanayo layskaga cunayo kuwa kalena ay indhaha ka fiirsanayaan kii waxbaan toosinayaa dhahana wuxuu wax ku toosinayaa sharci ma aha iyo sunno iyo ku wax ku socdaan maaha isagiina dhiiqadii buu biyo un kusii daray aad buu yacni sida la yidhaahdo zaada tiina billah dhoobadiibuu biyo ku daray markaasay dhiiqo isla noqotay meeshii muslimiintii marka waxaa haysto marka labadaas aafo diin saxiixana yacni diin diin saxiix ahna yacni aqoonteedna waa yaraatay ku dhaqankeedna waa yaraaday ahwaadii iyo rabitaankii dadkuna nin walbaa meeshii isaga uu isleeya dan adduunyaa kugu jirto u aaday taa marka waxay sababtay baaba-aan iyo dhibaatada lagu jira maxaa xal noqon karo warkii imaam malik yidhi raximahu llahu tacaala ee ahaa laa yuslixu aakhira hadihi alumma ilaa maa aslaxa awalaha ummaddan aakhirkeeda ma hagaajinaayo ilaa waxaa hagaajinayo kuwoodii hore wixii islaaxiyey inta aan intaa la aadayninna mushkiladeenu maalyaraan maaha aqoon darro ma na hayso oo maadi ah maalyari nama hayso waxa na hayo waa diinyari intaas qofka aan fahminna weligaa haddaad maado iyo hanti iyo xoolo iyo ku badan samaysato maslaxadaada ma garanaysid inta aada diinyari ay kugu jirto marka qof walbou ilaahay keliyana caabud habka aada u caabudaysana habkii rasuulka sal l slam ha noqdaan dadka madaxda iyo madaxtinimada iyo waxaa hawshaa ordaya iyagana ama ku dhex jirana iyaguna in maslaxadooda waxay ugu jirtaa inay diinka ilaahay u hogaamiyaan siyaasadooda iyo waxa ay rabaan oo haddaynan diinta qaa'id aynan ka dhiganin iyagana dulli unbaa u dambaynaya mar walbaa marka laga dhammaysto mid walbaa waa lasoo xiraya isagana dhuunta unbaa marka isagoo laga haya ama dadkiisaa lagu salladayaayo baabdilayaan si xun u dilayaan ama sidii la doonaa laga yeelana isagana dulli unbaa meel u yahay kursigaas adiga sharaf kuuma yeelaayo diin baa sharaf kuu yeelayso ayib waana laar labada arrin oo shaykhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa la yidhaahdo iqtidaau siraadi almustaqiim ou kaga hadlay sheegayna markii muslimiinta ay tatarku marka ay baqdaad qabsanayeen caasimadda muslimiinta oo ay muslimiinta gowracayeen ay leynayeen asbaabta markaa u suuro gelisay labadaa arrin buu ka dhigay caqiidadiina ummadda waxaa caqiido u noqday shirki iyo ilaahay asmaadiisii iyo tilmaamti tilmaamihiisii iyo oo yacni lagu bedeshay falsafo iyo mandiq baasoo griig iyo meelaha ka yimid dhankaasna markay culummadu saa u fasaaday dhinacan kale madaxdiina markay iska noqdeen dad un hawadooda iyo dharir yacni iyaga calooshooda iyo farjigooda iyo kursigooda un ka fiirsanayo markay sidaa noqdeenna waxa uu yidhi ayaa baaba-a tataar inay muslimiinta baabi-iso uu yimid ayb marka iyaga innaga lafteenna marka wuxuu iyaga ku dhacay dimnan waa u aragnay tatarkaa soo maray ummaddan ee tatarka maanta joogana waxaa weeyaan isaga laftiisa wuxuu reebaa male meel walba ummadii xornimadii uu ka qaadayaa waxa ay rabaan uma ogola isaga unbaa qasbayo san dulleynayo ayb casaa rabbukum an yarxamakum wain cudtum cudnaa casaa rabbukum rabbigiin wuxuu xaqiiqo ku yahay an yarxamakum inuu idin naxariisto wain cudtum haddaad laabataan oo aada u laabataan fasaadkii cudnaa annaguna waa laabanaynaa oo waxaanu u laabanaynaa inaan innagana idinku salladno addoomo markaa idinka idin dhibo wajacalnaa jahannama jahannama waxaanu yeelnay lilkaafiriina gaalada aan uga yeelnoon uga dhignay xasiiran gogol aan uga dhignay amase xasiiran meel lagu xabiso ayaan jahannamo uga yeelnay adduunyadiina marka waa sidaa aakhiradiina waa sidaa casaa rabbukum rabbigiin wuxuu xaqiiq ku yah dhab ku yahay an yarxamakum inuu idiin naxariisto wain cudtum haddii aada noqotaan ood fasaadkii u laabataan cudnaa inaguna waa laabanaynaayo ila alcuquubati cuquubadii baan ku laabanaynaa oo inaan idin ciqaabno qataada marka wuxuu yidhi facaaduu way laabteen fasaadkii bay u noqdeen fabacata allahu calayhim muxameda sala allahu calayhi wasalam alla marka wuxuu kusoo bixiyey nabiy llaahi moxamed fahum yucطuuna aljizyata can yadin wahum saagiruun ilaa nabiy llahi moxamed sidaa uu gaarsiiyey ina hada wajacalnaa jahannama jahanamana waxaanu ka yeelnay oo ka dhignay lilkaafiriina gaaladii aan uga dhignay xasiiran gogol baanu uga dhignay ama maxbasan meel lagu xabiso ina hada ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam ina haadaa kan kanday alqur'aana qur'aanka ah yahdii waa hanuuninayaa lilatii liariiqati ariiqadii buu ku hanuuninayaa allatii ariiqada oo hiya iyaduba aqwamu toosnaan badan wayubashiru waa bishaaraynayaa almu'miniina mu'miniintiibuu ugu bishaaray ayuu u bishaaraynayaa aladiina mu'miniinta oo yacmaluuna samaynayeen asaalixaati acmaasha suusuuban ana lahum inay leeyihiin buu ugu bishaaraynayaa ajran ajri ajriga oo kabiiran aada u weynin badan wa ana aladiina kuwiina laa yu'minuuna aan rumaynaynin bilaakhirati aakhirada aan rumaynayninna actadnaa waxaanu u diyaarinay lahum iyaga cadaaban cadaab baanu u diyaarinay cadaabka oo aliiman mu'liman xanuujinay ina hada lqur markaa dhacdooyinkan hore qabla miilaadi ciisa dhacdooyinkan dhacay maadaama qur-aanku uu sidan nooga warramay yahuudda kutubtooduna sidaasay ugu taallay waxaa la yaable marka nabiyullaahi moxamed oon kitaab akrisanin oo waxba aan qorin waxna akrinin haddana yacni yahuuddii wixii iyaga kutubtooda ugu qornaa qabla almiilaad qabla miilaadi almasiix iyuu ka warramayaa sidau uga warramayna waayo taa marka waxay kutusaysaa dee nebiga nubuwadiisa qur-aankan macaani weynaantiisana waa kutusaysaa marka ilaahay wuxuu leeyahay ina hada alqur'aana qur'aankan kan ah yahdii waa marka ishaarada qur-aankay ku dhacaysaa ishaaradani marka waa dhowdahay qur-aanku waa dhow yahay oo qalbiga mu'miniintau ku jiraa qur-aanka musxafkiibuu ku yaallaa wahaakada waa dhex yaallaa muslimiinta ina haadaa kan kanday alqur'aana qur'aanka ah yahdii waa hanuuninayaa lilatii mawsuufaa lasoo qadaraa liariiqati dariiqadii buu ku hanuuninayaa dariiqa allatii dariiqada oo hiya iyaduba aqwamu toosnaan badan dariiqad kasto ee to yacni dar- toosnaan badan ayuu qur-aankii dadka ku hanuuninaya caqiido markay noqoto qur-aanka qaabka uu hanuuninayo waad la yaabaysaa sida uu dadka rubuubiyada iyo utusayo xujajka ugu oogayo ilaahnimada inuu isaga keligii leeyahay soo u tilmaamayo magacyada ee tilmaamaha wan wanaagsan sida alla oo alla subxaanahu watacaala uu leeyahay wahaakada cibaadaad markay noqoto waa cibaadaad dadku ay samayn karaan oo aan dhib lahayn oon lagu dhibtoonin diimaha kale haddaad aragtaan buudistaha oo kale hadda haddaad tusaale usoo qaadato waa diin marka iyada dhan aad u dhib badan oo qofka caadiga aba samaynteeda ku dhib badan waxaa laga yaabaa inuu meel soo fadhiisto cagaar ah maanta inay ka tusto oo diin ahaan ay u tusto hal meel inuu isha ku hayo laba-iyo toban saac hal meel buu isha ku haynaya waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo saas haddaad dhahdo isha aada haddaad milicsato ama ishii aada yacni isku qabato waxbaa kaa hadlaabaya in la leeyahay oo maanta dhan marka saa u taagan yahay iyadoo qabow badan uu jiro laba go- wataa waana cagacad yahay sidaan diintii ay fartay buu leeya ma ahan diinta islaamka saas oo kale waa cibaadaad dadka qalbigoodana dahirayso ayna awoodi karaan waxaan marka tiradaan la awoodi karin oo ummadii aada moodaysa qofkan xarka lagu xirxiray sidaa ma aha salaadihii waa shan soonkii waa hal bil baa lagu waajib yeelay xajkii waa mar cumrigii zakada maalka aada bixinaysaa waa wax yar waa boqol kiiba laba iyo bar baad ka bixinaysaa haddana waxaa ku sugan nafsadiina dahaara ugu sugan dhinaca akhlaaqda markaad fiiriso nebiga waxaa loo bixi loo soo saarayba oo uu yidhi innamaa bucittu liutamima saalixa alakhlaaq waxaa la iisoo bixiyay akhlaaqda wanaagsan inaan dhammaystiro hadday hore u jirtayna waa daayey haddaynan jirinna waa keenay oo waa la yimi oo markay akhlaaq noqoto diinta islaamka wax ka akhlaaq wanaag akhlaaq wanaag uga yeeri og ma jirto ayb haddii aada markaa yacni fiiriso mucaamalaadka dadka qaabka dadka garsoorkooda markaad fiiriso waa garsoor aan dhib badnayn oo isaga dhanba marka iska daba jiid jiitan iyo waxaa tirada badanee loo samaystay aan lahayn oo ruuxa kitaabkii uu aaminsanaayo maslaxadiisa ka hadlay waxaan kitaabka waa ku siiyey kuma siinin intuu ka baxaya qof laakiin dadka hadda maxaa lagu maamulaa qaanuun aanan aqoonin waalidkeen aqoonin dhaqankeennana aan ahayn oo meel kale ka yimidaan lagu wadaa qofkii maba ku qancaya qof muslinana maba ku qanci kara markaas ayb waxyaabahaas oo dhan marka waa aafaad qur-aankii marka xugun markay noqotona xugunkiisu cadaalad aayaddan waxaa aada u sharxay alimaam maxamed alamin ashanqiiti kitaabkiisa abwaa-ulbayaanka wax badan buuna ka hadlay xataa wuxuu isagu si gaara uga hadlay meelaha ay gaaladu farta ku godaan oo islaamka diinta islaamka ka mida oo ay ka mid tahay naagaha badan guursigooda afarta naag oo kale ee qadiyada addoon addoonnimada iyo waxaa ku tacalluqo si aad iyo aad u qiimo badanoo xuj yacni xujo ah ayuu ugaga hadlay aayaddan sharxeedu uga hadlay maqaamkaan noo saamaxayni waxaas tirada badan marka inaan akrino qofkii marka ardaya wax daalacan karo meeshaas ula laaban wayubashiru waa bishaaraynayaa qur-aankii almu'miniina mu'miniintiibuu u bishaaraynayaa aladiina mu'miniinta oo yacmaluuna samaynayeen asaalixaati acmaasha susuuban ana lahum inay leeyihiin ajran ajri ajriga oo kabiiran weynin badan wa ana aladiina kuwiina laa yu'minuuna aan rumaynaynin bilaakhirati aakhirada aan rumaynayninna wuxuu ugu bishaaraynayaa actadnaa lahum inaan u diyaarinay actadnaa lahum waxaan u diyaarinay iyaga cadaaban cadaab cadaabka oo aliiman muuliman xanuujinay wayadcu linsaanu bishari ducaa'ahu bilkhayri wa kana alinsaanu cajuula wayadcu linsaanu insaankii wuxuu u yeeranayaa bishari shar ayuu u yeeranayaa ducaa'ahu ducaa'an yeerasho midla ducaa'ihi yeerashadiisa oo kale bilkhayri khayrka uu ugu yeeranayo kale wa kaana alinsaanu insaankii wuxuu ahaaday cajuulan mid deg deg badan insaanku haddii wax yar laga hadleeyo ilmaha uu dhalay ay wax yar ka hadleeyaan waa yacni lacnad baa laga yaabaa inuu ku tuuro amase inuu markaa habaaraba oo hooyadii ilmahay dhashay habaaraysaa waxyar hadday ka harlaabaan aabbuhu ilmihiisii waa habaarayaa nafsadaadii baad mararka qaar habaaraysaa adiga laftaada waxaas weeyaan deg degaas bani aadamka ku jiro intaa dhibkaa yarkaa ee taabtay ma sugi karo ayb wayadcu linsaanu wayadcuu ayay ahayd waawdii baa la jaray lafdi ahaan yacni khad ahaan laakiin lafdi ahaan da waa ku jirtaa meesha oo marka la akrinayo wayadcu linsaanu baa la akrinaya wayadcuu waa u yeeranayaa alinsaanu insaankii bishari xaalad xun habaar iyo wax lamida u yeeranayaa ducaa'ahu ducaa'an yeerasho mithla ducaa'ihi isaga yeerashadiisa oo kale bilkhayri oo ugu yeeranayo wa kaana alinsaanu insaankii wuxuu ahaaday cajuulan mid deg deg badanoo ducada iyo allabariga ku deg deg badan ayb waxa uu nacayo ayuu isaga ayuu u yeeranayaa ayb wax markaa haddii in laga aqbalaana uu nacayo ayuu ku degdegayaa wajacalna alleyla waannahaara aayatayn wajacalnaa waxaanu yeelnay alleyla habeenkii iyo wanahaara iyo maalinkiiba waxaanu ka dhignay aayatayni laba calaamadood baanu ka yeelnay ayb dawaatay aayatayni laba aayad kuwa u saaxiibaan ka yeelnay famaxawnaa waxaanu tirtirnay aayata leyli habeenkii aayaddiisii baan tirtirnay calaamadiisii wajacalnaa waxaanu ka dhignay aayata nahaari maalinta calaamadeeda mubsiratan mid wax tusayso litabtaguu inaad raadisaan fadlan dheeraad dheeraadka oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaaday walitaclamuu iyo inaad ogaataan cadada siniina sanad sanadada tiradooda inaad ogaataan iyo walxisaaba xisaabta wafasalnaa waa kala dhigdhignay kula shayin shay dhammaantii baanu kala dhigdhignay fasalnaahu waa kala bixbixinay tafsiilan kala bixbixin qudradii alle markaya halkan ilaahay uga warramaya habeenka iyo maalinka cabdullaahi binu cabaas radia allahu canhu waxaa laga wariyey inuu yidhi alla wuxuu abuuray jacala allahu nuura shamsi ilaah ilaahay wuxuu ka dhigay qoraxda iftiinkeeda sabciina juz-an toddobaatan qayb wa nuura alqamarina kadalika dayaxana toddobaatan uu ka dhigay fa maxaa min nuuri alqamari dayaxii iftiinkiisii buu tirtiray tiscatan wa sitiina lixdan iyo sagaalaa laga tirtiray juz-an oo qaybo ah fa jacalahaa wuxuu yeelay maca nuuri shamsi qoraxda ugu daray maxaa soo haraya marka hal nuur baa dayaxi usoo haraya qoraxdiina markaa toddobaatankeedii iyo lixdan iyo sagaal lagu daray bay isku haysa famaxawna aayata leyli marka sidaa waayo habeenka wixii oo wax ku iftiimi lahay waa tirtirnay innagaa tirtirnay marka habeenkii iftiin ma aha in la tirtiraana xikmad baa ku jirto aayadda gadaasheedu alla ugaha ku sheegay famaxawna waan waxaanu yeelnay buu alla wuxuu yihi wajacalna leyla habeenkii baanu ayaanu ka dhignay wanahaara iyo maalinka aayatayni laba calaamadood kuwa u saaxiibaanu ka yeelnay famaxawnaa waanu tirtirnay aayata leyli habeenka aayaddiisaan tirtirnay calaamadiisa wajacalnaa waxaanu ka dhignay aayata nahaari maalinta calaamadeeda mubsiratan mid wax tusayso oo marka waaguba uu dilaaco qoraxdu wac ay soo tiraahdo shay qarsoonaanayo ma leh ninkii indho qababa waa foo waa foofaya hortiisa u soconayaa wax ka qarsoon ma leh maalinkiibaa marka waxaa laga dhigay calaamadeeda mid wax tusinaysa dadkii ayb bani aadamku marka nuurka indhihiisa iyo wuxuu ku arkayaa nuurka banaanka walidalika habeen marka la gaaro gudcur ay tahay oo mugdi tahay adiga adoo indhahaaga nuurkooda kuu joogaan waxba ma arki kartid leanna wuxuu wax ku tusayaa kaa maqan markaas maalinkii markay tahay ama nal yar la shidana iftiinkii wax ku tusayaa marka imaanaya waxbaad arkaysaa maxaa sidaa loo yeelay litabtaguu inaad jerisaan ood raadisaan fadlan dheeraad dheeraadka oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaaday maalinta waa shaqaysanaysaan walitabtaguu walitaclamuu inaad ogaataan cadada siniina sanadaha tiradooda sanad tiradii miyaa la ogaan lahaa hadda kun afar boqol soddon iyo toddobaan ku jirnaa haddii habeen iyo maalin aynan jirin ama habeen kulli habeen laga wada dhigo ama maalin laga wada dhigo sanad ma garan karin sanad la joogay iyo mid kale la garan maayo walxisaaba iyo xisaabka inaad ku ogaataan xisaabkiina waxay tahay naagtii ciddo tirsanayso labadii dayn isku leh bishii yacni xaj xajkii inay yani la joogo iyo in kale wamaa ilaa dalika ayb waxaan calaamadahana aan arkayna marka haddaan iskaga aragno wax uun routini oo maalin walba aan ujeedno haddaan ka dhigano qaflo waayo ogaan wa kula shayin wafasalnaa waanu kala dhigdhignay kula shayin shay dhammaantii baanu kala dhigdhignay fasalnaahu waa kala dhigdhignay wa kula insaanin alzamnaahu daa'irahu fii cunuqih adduunyadii waa la joogaa saas may ku dhammaanaysaa mise meel xisaab ayaa jirta wa alzamnaa waanu laasiminay kula insaanin insaan dhammaantiis baan laasiminay alzamnaa waan laasiminay hu isaga daa'irahu nasiibkiisa camalkiisii baanu laasiminay fii cunuqihi yaxmiluhu waa qaadayaa fii cunuqihi luquntiisa ku qaadanaya oo ku xambaaraya wanukriju lahu waxaanu usoo bixinaynaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha kitaaban ay maktuuban kula qoray baan usoo bixinaynaa kitaabka oo yalqaa ou la kulmayo hu isaga yalqaa insaankii ou la kulmayo hu kitaabkaa ou la kulmayo kitaabka oo manshuuran lakala bixiyey ama manshuuran xaal uu yahay buu la kulmayaa isagoo kala baxsan kitaabka yuqaalu lahu waxaa lagu odhanayaa iqra' aqri kitaabaka wixii lagaa qoray kitaabkaagii shaygii adiga lagaa qoray aqri kafaa binafsika nafsadaadu way ugu filan tahay alyawma maanta calayka adiga korkaaga xasiiban min jihati xasiibin yacni muxaasib iyo ku xisaabo yacni ahaan waa nafsadaadii waa kugu filan tahay ayb man qofkii ihtadaa hanuunay fa inamaa wax kale ma ahna yahtadii waa hanuunayaa linafsihi nafsadiisa unbuu u hanuunayaa waman qofkii dalla dhumayna fa inamaa wax kale ma ahane yadilu waa dhumayaa calayha nafsadiisa unbuu u dhumayaa korkeeda walaa taziru ma xambaarayso waasiratu nafdan baawday wisra ukhraa mid kale dembigeed ma qaadayso wamaa kunaa maanaan ahayn mucadibiina inaan cadaabayno dadkii xataa nabcata ilaa aan soo bixino rasuulan rasuul aan usoo bixino bal garta ilaahay arag subxaanahu watacaala waalzamnaa waanu laaziminay kula insaanin insaan dhammaantii baanu laaziminay alzamnaahu waan laaziminay isaga daa'irahu ayaanu laaziminay camalkiisii daa'ir carabta waxay u yaqaanaa nasiibka qofkan yani walidaalika markay nasiibkooday waxa inay tijaabiyaan ee raashinberay tuuri jireen hadduu midig u baxana waa waa tayamun iyo waa fiicnaysan jireen haddii uu bidix aadana waa baasaysan jireen marka daa'irka maadaama iyagu sidaa nasiibka ay ugu yaqaanaan halkan lafteeda nasiib un baa loo jeedaa nasiibkana waxaa laga wadaa de qiyaamaha aada la kulmayso ama lagu laaziminaya waa camalkaaga camalkaagaa nasiib kuu noqonaya adiga fii cunuqihi yaxmiluhu wou qaadayaa fii cunuqihi qoortiisau ku qaadayaa camalkiisii wanukhriju lahu waxaanu usoo bixinaynaa isaga yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha kitaaban ay maktuuban ku la qoray baan usoo bixinaynaa yani mid maktuub oo laqo la qoray baanu usoo saaraynaa ayb kitaabka oo yalqaa ou la kulmayo hu isaga uu la kulmayo manshuuran xaal uu yahay isagoo la kala fidiyey waa kitaabka camalkaaga ku qoran yahay waa koo dhahayo qofka markaa wayaquluuna yaa weylatanaa ma lihada lkitaabi laa yugaadiru sagiirata walaa kabiirata ilaa axsaaha wawajaduu maa camiluu xaadiran walaa yadlimu rabuka axada kitaabkaabaa marka nin walba loo dhiibayaa yuqaalu lahu waxaa la dhahayaa iqra' aqri kitaabaka kitaabkaagii aqri acmaashaada kugu qornayd kafaa binafsika kafaa nafsuka nafsadaada waa ku filan tahay ba'da zaa-ida waaye binafsika waa faacil marka ayb nafsadaada way ku filan tahay alyawma maanta calayka adiga korkaaga xasiiban muxaasiban inay markaa ku kula xisaa yacni muxaasib kula xisaabtamaya xaggiisa waa ugu filan tahay man qofkii ihtadaa hanuunay fa inamaa wax kale ma ahna yahtadii waa hanuunayaa linafsihi unbuu u hanuunayaa waman qofkii dalla dhumayna fa inamaa wax kale ma ahna yadilu waa dhumaya calayha nafsadiisa unbuu u dhumayaa korkeeda walaa taziru ma xambaarayso waasiratun tu dambaawday naf dambaawday wisra ukhraa ku kala dembigeeda wamaa kunaa maanaan ahayn mucadibiina inaan cadaabayno xataa nabcata ilaa aan bixino rasuulan rasuul aayadanna ilaahay dadka waa u cudur daaray qof xuja aynan ku oogmin oon rasuul loo soo dirin ilaahay ma cadaabayn oo qiyaamu lxuja inay aasaas qofka u tahay ee adduunyada marka la joogo dad waxaa jiro xujadaba aan fahmi karin inay fahmaanna suuragal aan ahayn sida qofka waalan iyo qofka iska mactuuha oo carruurtu iska tuuriyeeyaan oo kale oo waxba kala garanaynin qofka iska yacni jiranaya ama waalan ama si kale ay wax ka yihiin oo kale qofka sidaas iyo qofkii aanba risaalaba soo gaarin laba nebi dhexdood ama risaaladii jirtay baanba u imaaninba siday doontaba ha ahaatee qof aan risaalada soo gaarin ilaahay ma cadaabaynin qiyaama marka dadkaan maxaa la yeelaha haddaan la cadaabaynin aathaartana axaadiista waxay tilmaamayaan qiyaamaha markay yimaadaan ilaahay wuxuu dhihi doonaa naartaas gala hadday amarkaas qaataan oo ay naartii aadaan ilaahay waa jannaynayaa haddii marka aynan aadin oo ay amarkaa diidaan ay ka santaagaanna de markaa ilaahay waa ciqaabayaa aakhira iyada daaru takliif ma aha laakiin ilaahay dadkan uu cadaabayo wuxuu rabaa inuu xujo cad ku cadaabo qofna ma la dhahaayo yacni ilaahay dadkan waa og yahay inay yeeli doonaan amarkiisa inaynan yeeli doonin iyo waxa dhan alla waa yaqaanaa haddana isaga ogaalkiisa iyo cilmigiisaas ayaan kugu maxkamadaynayaa anaa ku og adiga haddii nebi aan kuusoo diri lahaa ma raaci lahayn saa darteed waa ku cadaabayaa saa ma dhahaya alle haddii ilaahay cilmiga badnaa uusan saas dhehaynin marka bani aadam ma loo ogol yahay waxaas inuu sameeyo maya qofka waa in xujada marmarsiyada iyo cudurdaarka laga tiro ayb waana maskaxda dadka takfiiriyiinta ah ee dadka muslimiinta gaalaysiinta kula soo ordo ama kula soo degdego waa maskaxda ay yacni fahamkoodu ma qaadi karo aayaddan iyo axaadiista faraha badan ma qaadi karo marka qofka waxaa fiican yacni maskaxdiisa inuu qur-aanka si fiican ugu tadaburo fahmana ayb qofka qiyaamu lxuja waxay aasaas u tahay qofkan ciqaabtii la ciqaabi lahaa iyadaa aasaas u ah haddii marka meel aan warku jirin qofka uu aadana mar walba waa dhibaato annaga waxaan ka hadlaynaa waa qiyaamu lxuja qofki in xujadii ay ku oogantay intuu fahmo isagu ha diida hadduu duubo markuu diido xujadii waa qoortay u suran tahay ayb isaga marka gaboodfalkiisa iyo tafriidkiisa iyo waa baab ayb marar badanna waa ka hadalnaa laakiin qofku marku isagu rabo inuu wax ama yacni dadka ummadda uu ku ciqaabo gaalaa tahay inuu ku ciqaabo haddii uu rabo markaas weeyaan marka uunan waxyaabo badan aanu fiirinaynin aayadda suurat naxli markaan ka hadlaynayna afarta maanic ee takfiirka mucayanka uu leeyahay iyadoo adiladeeda wadatana waan sheegnay ayb jahliguna cudurdaar inuu leeyahay mas'ala yani mashhuur ah oo macluum cinda alculamaa weeyaan ibnu taymiya kitaabkiisa istiqaasada iyo kitaabu listiqaama iyo ayuu ku sheegaa waxaana daliil culimadu ay usoo qaataan ninkii yidhi haddii aan dhinto ilmihiisa kula dardaarmay halay gubo dambas markaan noqdana meel igu kala daadiyo ifirdhee maxaa dhacay wuxuu yidhi haddiiba ilaahay awood ii yeesho inuu isoo celiyo aada u ii cadaabayaa ninkaa marka qudradii rabbiba uu ka shakisan yahay wuxuu u haystaa haddii la gubo dambas ou noqday ilaahay inuunan soo celi karin ayuu u qaatay waana kufri qof inuu ka shakiyo ilaahay qudradiisa ninna ma dhihi kara islaamnimo waayo wax fiican waayo qof dhihi kara waa kufri haddana iyadooy sidaa tahay ilaahay subxaanahu watacaala ruuxaasi ma cadaabin waa u dembi dhaafay sababkuna marka waxa weeyaan macduur uu ku noqdo waa jahliga xukun kasta oo diiniyana ogaada wuxuu leeyahay istiifaau shuruud wa intifaau lmawaanic shuruuddii inay tawafurto la helo mawaanicdii wax diidaysay xukunkan baajinaysayna in la waayo salaad haddaad tukanaysid saas shuruudday salaadu leedahay mawaanic haddii la helo salaad aan la tukan karinna waa jirtaa naagtu haddii xayd ku dhaco salaad ma duka karto waa maanic haddaad marka maskaxda iska qaadda adiga ood yacni axkaamtii dhammayd intaad yacni qaybna tiraahdo shuruudahan iyo mawaanicdooda waa ogolahay mas'alada ku tacalluqdo kufriga iyo bidcadana ee cid loogu cudur daarayaa ma leh de ilaahay aayadda aayaddiisa marka wamaa kaana allahu liyudila qawma bacda id hadaahum xataa yubayina lahum maa yattaquun ilaahay baa dhahaya ayb hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslm cla nabiyina mxamed